asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta halkan waxaa maraya wafdi dowladda kenya wasaaraddeeda khaarijiga ka socda oo markii labaad soo noqday oo waxay usoo noqnoqonayaan markii hore meeshay dalkay eegayeen wixii ay hubinayeen in meeshu amni tahay xaaladdu sida dalku tahay inay qiimeeyaan inay xafiis ka furtaan safaaradu dhigma inay ka furtaan markii ay yimaadeen ay dalka arkeen afartan un bay ahaayeen way ku qanceen inay nabad tahay oo ay suuqii tageen bakaarihii bacaadlihii tageen ay wax ka iibsadeen ay dadka arkeen marka way ku qanceen meeshu inay nabad tahay kolaasa waliba waxaa kasii daran waxay la kulmeen dad badan oo reer kenya ah oo oo ka shaqaysta dalka taasina way sii dhiirigelisay dabeetana markaasay soo noqdeen ay yidhaahdeen waa meel aynu tegi karro xafiis ka furan karro dabeeta waa markii labaad ay soo noqdeen markii hore guryahay calaamadsadeen guryahay way calaamadsadeen kuwa dhowr guri bay tilmaamsadeen dabeetana waxay soo noqdeen guri bay meeshii xafiis iyo guri u noqon lahayd bay yay isla qaateen qandaraaskii bay la galeen markaa iminka waxa hadhay tallaabada hadhay waxaa weeye inay diblomaasiyiintii dalka joogi lahaa ayagu waa sahan hanti dhowrka sahanka siyaasadeedka amniga intaasay u kala qaybsan yihiin markaa deetna iminka waxaa imanaya waa dadkii joogi lahaa waxa ay aada u danaynayaana ay ku siiqnay waxa weeye nabadda horta way xafiiskooda xamar weli nairobi buu jooga intaanay xafiiska xamar furin keena keenaa furmaayo waayo nabadooda iyo eegayaan iyo nabadooda eegayaan markaasay furayaan waxaan filayaa juun bi bil gudaheed inay soo noqdaan iminka qalabkiina way way oodargayseen xafiiska qalabayntiisi iyo waxaasna way dhameeyeen marka waa dadkiina soo dir shaqadiina shaqadiina bilaaba marka dalka kenya innagana xafiiska markay ka furtaan xafiis diblomaasiya sidaas si leeg baa keenana laga dhigayaa innagu inaynu xafiis weyn furanno qalabaysan innagana inagu uqalabayn maayaan u qalabayn mayno iyaguna inoo qalabayn mayno inaguna waynu keena qalabaysanaa oo oo agaasinaa oo dadkii keensanaa oo oo shaqadii ugaaba dalka kenya wuxuu aada u danaynayaa oo anigu anaan ku dhiirigeliyey waa dal konton sannadood aan isaga hore unu socday oo iminka hee gaadhay heer ay afrika bariga afrika dhaqaalahooda ugu sarreeyo uganda tanzania rwanda rundia waa dal laga wada dambeeyo iminka xarun u noqday meesha laga duulaamo dhaqaal ahaan hay-adaha adduunka o dhani joogaan sharikaduhu joogaan marka inaguna iminka bisha augusta soo socota waxaa imanaysa kenya airways baa halka imanaysa marka waxaasoo dhanna waxay u sameynayaan waa waxay arkeen inay dal nabada oo ay la ganacsan karaan oo la kori karaan ay nahay inaguna markaana waxaan leeyahay ha la soo dhaweeyo ha la ilaaliyo wax inaga cabsi casheeyeen ayaanay arkin way ku qanceen dadkas dadkeenna dad ay wada dhaqmi karaan oo gabadhu shalayto kelideed bay suuqa qabatay cidma ku raaciyaabay tii maya cidina raaci maysa tii ayadaa soo qatatay waxay ka soo adeegatay marka dalkeenna haddaynu halkaa iyagu kuwii ugu horreeye ee suuq caadi u noolaada bay noqonayaan ee aan biqin ee dadka dhex gala oo jaamacad bay ka furayaan halka kan oo iminka alaabta qalabkoodii yimi mount kenya university kuwa marka waxaa bilaabmaya xidhiid ka abuna iyagu waxay leeyiin dal aada bay waxu barteen markaana waxaan ku dhiiri gelinayaa inay dad macalimiin soo diraan tababarayaal soo diraan ganacsatayaal soo diraan maalgeliyaal soo dirtaan oo ay dalka ka shaqaystaan aynu wada korno
xeed baa ka dhexeeya somalilan iyo kenya dowladda kenya kenya waxay xarun tahay international n g o ama hay-adaha caalamiga meel badan adduunyada siyaasad badan oo geeska africana waa laga hagaa maxaa sida door nuucee bay ka qaadan karaan maadaama ay geeska africana ku taallo door nuucee bay ufuri kartaa somaliland kenya xafiiskan ay ka furanayso somaliland idin hormood bay noqonaysaa xafiiska ay ka furtaan halka ee ay dowladaha egaadna daalalka aynu jaarka nahay ay u badan yihiin waxay noqonayaan oo kuwa kale ku dhiiri gelinayaan marka kenya timaado kuwa kalena waa soo dhiiranayaan oo waa imanayaan etoobiya hor way joogtaa laakiinse etoobiya siday u joogtay iyo danahay leedahay way ka duwan yihiin kuwa kuwa kenya etoobiya waa amnigeeda iyo wax iyay u joogtaa iyo xiriir iyo isku iyo dhaqaale iyo dekedeena iyo waxaa ayagu waxay u imanayaan waa kasii sababahay u imanayaan way kasii sarreeyaan waa meel ay ark relationship xidhiir ganacsi iyo bulsho oo ballaadhan oo dhaqaalaysan oo waxaasoo dhan bay u arkaan marka iyaguna waa iyagana waxa weeye dawladaha kenya east africa oo dhan uganda tanzania rwanda iminka saddex iyo burundi intaasu xidhiir gaaray samaysanayaan oo sida dekadaha reelweydada ganacsiga waxay doonayaan in waxa laga soo dejiyo mombasa aan meel kale lagu cashuurin cashuurta meel lagaga wada qaado oo dhaqaal ahaan lasku la wada kobco marka inagana hadday inoo yimaadaan waxaan rajaynaynaa in aynu xili samayno inaguna inaynu la korno aynu ka mid noqono dawladaha inagu wa maxaynu kusoo kordhin karaa weeye anigu waxaan ku idhi annagu waxaan muftaaxa nabadda ee geb aagga kanba waa annaga annagaa naqaana sidaa nabadda u samaysan annagaa naqaana markana ictiraaftaan baan idiin sheegaynaa sirtoo dhan waa isu dhowaanayaan oo waa de xafiiska dibloma waa xafiis qunsuliyad weeye ta etoobiya dhaqaale ahaan iyo dawlad ahaan iyo amni ahaan waxaasoo dhan la xidhiidha laakiinse de labada dal baa kala duwan etoobiyana waa xaruntii african unionka iyo iyo qaramada midoobey economic commission for africa marka mid waliba si si sifa sifooyin gaara yuu mid waliba leeyahay halkana waa meeshii caalamka oo dhan fadhiyey ee east africa marka xigta ethio ethoobia laga yaabaa inay ku biirto east africa haddaanaynu inagu ina dawladaheena geeska geeska africa la isku yidhaahdo inaynu inagu geeska africa wax wada samaysano oo dabeetana bariga africana xidhiir la yeelano iyo haddii taasu daahdo ayagoo cabaada ka dhexaysa eritrea iyo etoobiya sudan iyo south iyo south sudan marka kuwaa bariga dhexe ayagu haray u mareen oo siyaasaddii iyo murankii way ka gudbeen laakiinse waxaad moodaa dawladaha xaggeena kan geeska weli murankii siyaasadeed ya ya yaanay ka gudbin marka inagu inaynu ka tallowno oo meesha siya laga laga la heshiiyeen nabadee horumarka loo talaabsaday inaan ka qayb galo